kadib kulan ay wada qaateen wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda wakiilada shirkadaha duulimaadyada soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay afar qodob oo ay ugu horeeyaan in shirkadaha diyaaraduhu ay wasaaradda ku keenaan muddo toddoba cisho ah sharciga ruqsadaha shaqadooda iyo shaqaalahoodaba ilaalinta wakhtiga duulimaadyada iyo weliba in luqadda soomaaliga lagula hadlo rakaabka diyaaradaha saaran haddaba sahre cabdi axmed wariyaheenna ayaa khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxay kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdulaahi ciilmooge xirsi ugu horeyna waxay weydiisay qodobada looga hadlay shirkaasi dhex maray wasaaradda warfaafinta iyo madaxda wakiilada shirkadaha hadda wixii ka dambeeya maadaama aanu adeegii kale dhinac ka dadaalay si aan maaragtay u samayno waxqabadka ugu badan inay helaan oo u lisi karaan muxuu ahaaye uga shaqaysan karaan dalka gudihiisa marka saasay ahayd waxay la xiriirtay inay dhinacoodii haddana muxuahaye si u yeeshaan in ay u qabtaan dadka wuxuu ka sugaya rakaabka soomaaliyeed waxay ka sugayeen marka shirkan ayaa ka soo qayb galay aada sheegtay in go-aamadan lagu gaaray adugu dhowr iyo toban waxaa ka soo qayb galay diyaarado dadkii lahaa ama wakiiladoodii waxaa ugu muhiimsanna waxay nahayd in ay shuruud qoraalaan siinay oo ah in dadka u shaqeeya maaha iyaga keliya kruga u shaqeeya ajaanibta muxuu ahaye ay leeyihiin leysimo wadanka kuleeyihiin ay kuleeyihiin fayl laga furan yahay dadkaas inay yihiin dad muxuu ahaye aqoonsi shaqo kule dalka ka diiwaan gashan muxuu ahaye criminal aan ahayn dembi aan lahayn sida dawladaha kaleba inaan ilaalino maaragtay dal waxaan nahay muxuu ahaye madax banaan so inaanu shuruudihii ay xaggee ka diiwaangeysantay diyaarada aanu ogaano sanadka registration baa qofka laga rabaa laysanka ku shaqeynaya laga rabaa schedulkiiban haddana kala hadalay sidoo kale jadwalada maaragtay waxaa jirta in diyaarad laga yaabo saa todobadii inaad usoo kalahatonaad inay kacdo laba iyo tobanka ama shan saac galeygaasna in lagu xisaabtamayo maa waya marka arimahaasoo dhan bay ahayn waayo marka aad ka hadlaysaan shaqaalaha diyaaraddu waa inay wasaaradda u keenaan muddo toddobaada gudahood sharciga ruqsadda diyaaradaha iyo shahaadooyinka shaqaalaha la shaqaynaya si loo hubiyo inay yihiin dadaan dembi lahayn una qalma shaqada ay hayaan oy qabanayaan dhammaan shuruudahaasi oo dhan afar waxaan arkaa qodob oo kale ma waxa ay qabanayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ee diyaaradahoodu ay yimaadaan muqdisho oo keliya mise waxa ay qabanayaan dhammaan duulimaadkao dhan macal kuwa qaramada midoobay iyo kuwa gaarka loo leeyahay ciidamada jooga soomaaliyaba waxaan loo diyaareynaynaa hadda diyaaradaha ciidamada iyo diyaaradaha u n ta ma ma ma kamid maaha kuwa hadda aanu ugu yeedhnay shirka commercial diyaaradaha ganacsiga ah weeyaan ama ha noqdeen international kuwa maaragtay dibadaha turki waa kamida uganda kamid aa ku jira ra iiskaleysatay diyaaradaha ku jirta ama leh marka shirkaduhu ay kala duwan yihiin dalal kala duwan ayay salka ku hayaan waa commercial waa wixii ganacsiga ah weeye qoladaa kale amisom iyo iyo u n t hadda lama kuma aynan jirin dhowr iyo tobankan hadda aan u yeednay aan ka rabno shuruudaha aad sheegto hadda magaceeda muddadii laba iyo labaatanka sano ahayd ee dalka burburka uu soo wajahay shirkadaha ee gaarka loo leeyahay ee diyaaradaha rakaabka qaada ee soomaaliya gaar ahaana muqdisho maysa lahayn go-aamo noocaani oo kale oo ay ku shaqeeyaan iyo cid la xisaabtanto intaba marka raje intee la eg ayaad ka qabtaan qodobadan aad soo saarteen inay sidooda u dhaxalgal u noqdaan mid weyn baan ka qabnaa sahre waxa weeye dadku wuu dareemay wadanka in isbedel ka dhacay muxuu ahaaye ama policyga wadanka siyaasadda ku shaqeeya ha noqoto ama soo celinta adeega bulshada ha ahaato ee xukuumaddan intay jirtay marka dadku markuu dareemo xukuumadda inay shaqeynayso mas-uuliyaddii laga rabay isaga obligationka isaga laga rabay wuu qaadanaya marka ma uusan ahayn mid dhib ah oo shalata muxuu ah aan kala kulano dhib inay deg deg u fahmaan waan dareensannaha duruuftay ku shaqeeyeen intii naga horreysay waana ka wada hadalay runtii waana soo dhaweynay waana u garownay waayo dalku duruufo kala duwan oo adag kusoo shaqeeyay muddadii kumeelgaadka oo ama dowla waxaa la gaaray xilligii dadka la weydiin lahaa laga xisaabtami lahaa inay diyaaradu tahay diyaarad muxuu ahaye air fortness waxa loo yaqaana ama muxuu ahaye diyaatirkeedu tahay oo kici karta tahay waayo waxaasoo dhan waxay isu soo noqonayaan qofka rakaabka ee soomaaliyeed anaga masuulka waxa uu raacayo inaan dhexda la istaagin oo rakaabka excessive aan muxuu ahaye inta kuraasta la dhaafiyo ama la iska danaysan arrimaha aan ka hadlayno waa arrimo technical qaarkooda ay yihiin oo oo macnaha safetyga la xiriira nabadgelyada la xiriira muxuu ahaay dadka la xiriira aan mas-uul ka nahay ee soomaaliyeed ama noo egmaday inaan hawsha uhayno marka waxay ahayd teeda kale soomaaliga inuu yahay lubqada muxuu ahaay mudnaanshaha koowaad iskale marka la yimaado xamar meesha rabta ka aad in lagu hadlo taasaan rabnay inaan muxuu ahaay aan tusno inay tahay muqadas maadaama waxyaalihii kale duruufihii lagu shaqayn jiray laga caban jiray wax badan ay iska bedeleen oo saan kuu sheegayaba eeraboorka nalkiisii aan ka shaqeynayna si hadan looga shaqaysto sanaba jadwalka ayaa hadda la yimaado boqolkiiba sagaashan waxaa la yimaadaa kowda ka hor doornimo baan mitaal ku siiyo marka waxaan rabnaa inaan baalansi gareyno in galabtii diyaaraduhu imaan karaan oo wixii aan aan shaqle isaga dhigin hal mar trafigi aynu isku wada noqon iyagiina ay helaan message rakaabkii iyo handlinkii iyo shaqadiina ay hesho message oo galbihii ciinkii iyo wixii saas loo bedelo
cabdilaahi ciil mooge xirsiye wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya oo khadka taleefanka isagoo jooga magaalada muqdisho ugu warramayay waryaheena saare cabdi axmed oo washington joogta